magaalada muqdisho ayaa loogu qabtay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed tababar ku saabsan sida looga hortago cudurka h i v aidiska iyo daryeelka dadka uu haleelo cudurka tababarkan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey dalladda dadka la nool h i v-ga ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana ka qayb galay furitaankiisa mas-uuliye ka tirsan jaamacadda ummadda soomaaliyeed madax ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka h i v-ga soomaaliya doctor axmed maxamed jimcaale cismaan maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey waxaa la baray ardayda inta uu socday tababarka maalmaha ayuu socday seminaarkan oo shan maalmood ah maanta waxaan ku xiraynaa public health and tropical medicine and tropical disease and tropical medicine oo a runtii kuliyad qaali nagu ah annaga haddaanay bahda veterinary oo aniga waxaan dhigaa veterinary public health and food safety doctor xamse maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta u qaabilsan wasaaradda caafimaadka daweynta iyo daryeelka dadka la nool h i v-ga ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan ka wasaarad ahaan sidii tababar noocan oo kale ah loo gaarsiin lahaa bulshada si looga hortago xanuunkan tababarkaani wuxuu soo socday maanta maku eka wuxuu soo socday labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaan ka soo bilownay in lasoo tababaro dadka la nool h i v-ga boqoliyo konton qof oo ka mid ah islamarkaana dadkaas waxaa la barayay in ay xuquuqdooda ogaadaan ay ka mid yihiin bulshada qayb muhiima ay ka mid yihiin ay noqon karaan dad shaqaysan kara waxbaran kara dadkooda la noolaan kara maxaa le ehelkooda ku dhex jiri kara gudoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka h i v-ga soomaaliya doctor axmed maxamed jimcaale oo dah furay tababarka ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay tababarka barnaamijkan waxa waaye wiigii horena waxaan u qabanay boqol iyo konton qof oo dadka xanuunka la nool ah waxaana baraynay maaragtay xuquuqda ay leeyihiin ay dadka ay ku leeyihiin iyo dowladda iyo shacabba ay ku leeyihiin iyo xuquuqda ayaga lagu leeyahay maaragtay xuquuqdooda iyo xuquuqda lagu leeyahay iyo xuquuqda bulshada ay ku leeyihiin macna shacab iyo xukuumaba ayaan baraynay marka shan sii shan ayuu ahay shan gruub oo kala gedisanoo min soddon qof aa ka qayb gashay boqol iyo konton qof wiigga horaan aan u qabanay wiigaanna waxaan u qabannay boqoliyo konton qof oo ka tirsan jaamacadda gaheer maaragtay fokoltayaasha kala gedisan sidii brofesor cusmaanba oo idiin sheegay fokolti walbaba aan u qabannay maaragtay maaragtay gruub ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee loo qabtay tababarka ayaa waxaa la barayay inta uu socday tababarka cashiro ku saabsan h i v aids si bulshada soomaaliyeed ugu wacyigeliyaan faafitaanka cudurkan oo saameyn weyn ku dhex leh bulshada